wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya yaa kulun degdege oo lanku aransadaya khatarti sii baaha ay tahay cudurka koronavirusa yaa waliba la weelatay hanokumade safiirada caalamka kuroogan dalka iyo weliba hay-ado samafalka wasiirka caafimaadka soomaaliya marwofosiyo abikar nuura yaa ku warbiidi meelo marahayanga qorshaha qaran ee diyaargarowga iyo weliba ka horseedowga cudurka koronavirusa walibaniyo intaasay kasii dartay ini la diyaariyahaya goobo markaasay mara doonaan dadka islamarkaasayna laka karantiiri doona dadka kooyawa dalalka sida eedka in saameeye cudurka koronavirusa saas oo kale wasiiradda caafimaadka soomaaliya yaa bulshooyinta soomaaliyeed waliba markaasaya iyo anka baaqday ini laisku wacyigeliye sidii lanku horseeda lahaye cudurka koronavirus si khatartiis cudurkaasaya lanku horseeda iyo wasiiradda caafimaadka soomaaliya marwefosiyon abikar nuura ka sheegtay ini la yaraayo goobo dadkiyo kabadinya sida meelo shaayiga laka dhammowa baararka iyo meelo kale haddaba baaqan hakuweeri wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya yaa waliba fikirosho ku dhiibideena hana kumidda bulshooyinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada baydhabo walibani iyo hadhabaayna aranta wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo markaasay ka baaqdee
sidaali muuse eediyadaan umahadsanta haddii unala bulshada ku nool magaalada baydhabo ee runaantii arrintaasi eeda handho waana sababto maylaraa udurkaasay masiibo rabaaniye oonayto adduunka dhan wareegahayo bulshada soomaaliyeed khaasatan reer baydhabo maynka baaga inta maylaraa nadaafadii oo ka dadaalaan gaamoojo isku dhigaan wejijo dhigdaan haddii onayta maylaraa howlaha qobodan oo kale yoonay gaamoojo dhignu raashin aangna mismaylaraa wejijo gaamoojo ku idaalaan tan kale haddii aad maylaraa gacantanti wasagletaad ogdaha tamayroona qofku walaalka inti maylaraa aad ku dhoorta oo maylaraa aad si tooseeda ninkasaraagnas yoonaytay dhibaatadaasi lunku hortag runaantii udurkaas mayba udur oonay adduunka dhan wareegahay uniin adduunayna dad soomaaliya maylaraa dad may beena hata nin shafdhi ka korna inti maylaraa barnaamijkaasi ku hortagna marka hore may tala saaradaana alla subxaanahu watacaala oonaytay maylaraa unana abuuri usii oboodin leh walwalbanantiisu maylaraa dad ku reeb usii oboodin leh mayba ilaahay ku duugana inta may laraay qof kasta adduunka ku nool ee udurkaasi ilaahay ku badbaadi khaasatan dadka muslimiinta
maad hadhabaaw dowladda federaalka waliba ayay ka baaqday ini markaasi laku horseed cudurka coronavirus meelalnasoo kooyow shaayga laga dhammo muuqaayaalka maadaama dalalka dariska ana iyo kenya etoobiya mee kiis lakuhali arrintaasay dowladda hajeedadii may ku eran lahayd
asalaamu calaykum ciidan mahadsan toorta ateera tan lamaad mayn mahadnagay radio alraadi oo meel walba inteegan horumarka bulshada iyo walkorara tan kale ciidan mahadsan dowladda federaalka dadaalahayta wax badan iyo qobatee jarta dhan caafimaad oo leera waa shay eed anfaylo inti ka hortag la suubi mayleray alwiqaaya khayro min alcilaaj ka hortaga daaweynta ku faylata meel walba intii laku hortaga eedan faylata bulshada ku nool bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool magaalada baydhabo may ku codsaday warbixinta mase codsiga dowladda hajiyada intuyn aqbalnan intuyna muqaayaya yaraynan intuyna nadaafadda ilaalinan intuyna meelo wasaq ee isku xaagnan dareema ka horna magaaladana nadaafadan baahanta intuyna saagnan magaalakaasna wasaqa ku dhalade madun eedahan dhawaaye may lahaa bulshadana ankanan magaaladana so ilaahay noo kori horta ilaah subxaana wa tacaala noo qabado ka hor ilaahay noo qabado kodoasis intan koyn laakiin ka hortag suubinan ka hortaga iidana maasanta tiradeen
raadi arlaadi eediyadaan ka dhow waa wacyigelinta lawada dowladda federaalka ee hakabaaqdi inti la wacyigeliyo shacabka waa ankabaaqda nadaafadda inti la ilaaliyo waa nadaafadii iyo walaas dadka ankabaaqdi eediyada waa umahadnagaan kuwaranba dalalka dariskan ee waliba la kolaya kiisas marka sidee wacyigelin bulshada lanka sameey kor inay oo ka dadaalan nadaafadii arrintaasay ku horseedaan wacyigelin bulshadan meel lanka sameey kor haddii la wacyigeliyo qof kasta oo meel qof kasta oo Soomaaliya haddii la wacyigeliyo wacyigelintii si walaayis haddii mar walba la kananaga ay markasta dadka lagu raadiyo nadaafadda intii la kashageeyo meelka xarumaha la iska qooyo iyo meelo mugaayadooyinka iyo mar walba nadaafadda la ilaaliyo waa eeda muhiim ah dalal badan hadda ganacsasho hirimi oo shayna ahaadee maraykanka meel kasta ganacsi
walaahi ganacsatada madiunana waa saameyn oo hata weyn oo unu sheegana male laagis waa hatana sidii kowba mahata inta badan wadamada intiyo badan hata sidii kow mahata iyada hata idan fayliyata
war-saxaafadeed ah kubahi wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya yo waliba lakeeray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada sidiisa inkabaratemba ini mar walba markaasay siinsiinla wadaagta wararka saxda e ee la xiriira aabaqa covid tumiyo sagaala weliba iyo siinla wadaagase war-saxaafadeedkan si markaasi unanka horseena faafitaanka wararka been abuurka iyo weliba kanka turkuteenka ee markaasi lansheegahaya amaba lakuwalwalgeliyahaya bulshooyinta soomaaliyeeda sidaali muuse maxamed riidi warlaadi magaalada baydhabo